haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa qoraal afar iyo tobankii bishan kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay axmed maxamed islaam axmed madoobe u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee maamul goboleedka jubbaland qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in muddoxileedka madaxweynaha jubbaland uu noqon doono laba sano oo kasoo bilaabanaysa markii uu idlaaday muddoxileedkii hore mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaana arintaasi ka biyadiiday waxaana qoraal kasoo baxay madaxtooyada jubbaland lagu sheegay in dowlada soomaaliya ay ku xadgudbayso dastuurka dalka haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa waxa uu ka dhigan yahay aqoonsiga ay dowlada soomaaliya dhowaan u aqoonsatay axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland iyo weliba aragtida ku saabsan shirka ay dowlada soomaaliya ugu baaqday mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka inay uga soo qaybgalaan magaalada muqdisho waxaana barnaamijka igala qaybgalaya cabdiraxmaan daahir cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowlada hadda jirta xildhibaan cabdulaahi yuusuf xasan alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlada soomaaliya rashiid cabdulaahi maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ah ee dowlada madaxweyne farmaajo iyo doctor cabdiwahaab cabdisamed oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya arrimaha geeska africa marka hore dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka waanunahay aada umahadsantiin
waxaa su-aasha ku horeynaya oon siinayaa wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan mudane ma kula tahay xilligan go-aanka ay dowladda soomaaliya ay ku aqoonsatay madaxweynaha jubbaland iyo maamulkiisa inay tahay xilligii ku haboonayd oo dowladdu ay go-aanka u qaadatay sax waay aada umahadsan tahay waxay ila tahay aniga go-aanka iyo xilligu yimid horta waxaa ka muhiimsan go-aanka wuxuu soo kordhiyey in go-aankan uu daawo keenay inuu ma arkaysaa faa'iido keenayo xagga wada shaqaynta inuu ma arkaysaa wanaag keenayo taasaa ka muhiim ah in xilliga uu keeno marka inaan inaan fiirinaa fiican go-aanka haddii go-aankani uu waxyaabahaasan soo sheegay uu keenayo xilli kastoo ma arkaysaa yimaado wuxuu noqonaya xilliga ku habboonaa laakiin haddii intaas uusan soo kordhinaynin oo dhibkii jira uu sii murjinayo labadii jaanibuu kala taagnaa uusan isku soo dhowaynaynin xilli kastoo yimaado markaas xilli ku habboon ma aha markaas saasay ila tahay laakiin ma kula tahay in go-aanka ay dowladdu qaadatay uu gadaal ka yimid oo aada u daahay halka la samayn karay in horey loo xaliyo ama go-aan noocan oo kale loo qaato waxay ila tahay horto waxaan maskaxda ku haynaynaa xilliga hadda la joogo waa xilli kala gadoon ah ama kala guur mar kastana sida aan arki jirnay ama bini aadamka caadadow ah xilliyada kala guurka waxaa yimaada go-aano aan la filanaynin sababo badanaa keenayo marka taas horto waa inaan maskaxda ku haynaa talabaadoo meesha imaanaysa waxaa waaye go-aan horaa jiray haddana waxaa soo baxay go-aan kii hore ka duwan marka labada go-aan mid u baa khaldanaa karo dadku siyaabo kala duwanay ay ma arkaysaa ay u arki karaan ani waxay la tahay dhowr dhowr siyaabood in in in in loo eego muhiim waaye qaanuuniyan horta go-aankan uu soo baxay dastuuriyan sidee ma arkaysaa uu uu bible u ahaanaya koo waa inaan fiirnaa talabaad go-aan horaa jiray go-aankii hore miyaa khaldanaa mase kanaa khaldanaa laakiin si haddaan u fiirno positive ani waxaan dhihi lahaa go-aan haddii ma arkaysaa uu uu soo baxo uu meel ka soo baxo inkastoo ma arkaysa uu loo baahan yahay go-aan kastoo la gaarayo in ma arkaysa oo process marxaladuu leeyahay oo go-aankaas in la gaaro keenayo marxaladaha waxa ugu waaweyn waxaa weeyaan in ma arkaysa saameyn uu go-aanka yeelanaya wuxuu yeelanayaa cirib cirib dambe oo iyo cawaaqib marka in cid walboo ma arkaysa uu khuseeyo laga tashto arrintan waa arrin muhiim ah oo ma arkaysa diinina ah marka marka hore waa in la wada tashtaa ya washaawirhum fi lamri faidaa cazamta fatawakal cala allah marka waxaa weyaan marka hore horta waxaa weyaan waa in wadatashi uu ku yimaadaa dadka ay ka dhexayso si waayo ayagu khuseynaya ayagu ma arkaysaa laakiin hadduu iska soo baxo surprise uu ku soo baxo falcelinta oo ka imaanaysa waxay noqon kartaa iyadana mid lama filaan waayahay wasiir ca- cabdiraxmaan waan kugu soo noqonaya waxaan siinayaa marka een, cabdulaahi yuusuf xildhibaan allankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda soomaaliya gaar ahaana laga soo doorto jubbaland kismaayo marka een, maxay kula tahay go-aanka ay dowladda ku aqoonsatay maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland ay hogaamiyaha jubbaland u aqoonsatay ee kumeel gaarka Een, bismillahi aad baad u mahadsantahay een, qadar Een, waxaan is leeyahay horta go-aanku waa go-aan fiican Een, waddanku hadda meesha uu maraya iyo xaaladda hadda lagu jira awgeed in laisu soo dhowaado oo waddanku isku meel u wada aado aragti siyaasadeed oo midaysan doorasho lagu aado arrintaas way waan soo dhoweynaynaa Een, dowladda waxyaaba ay xaq u leedahayna way jiraan waxyaaba hadda aanan siduu hadda wasiirka igu horreeyey uu sheegay aanan meesha ku jirin waa ay jiraan oo ah midda aqoonsiga iyo midaan een, laba sanaan u aqoonsanay iyo xaggaan kasoo bilownay iyo iyadu xaq uma leh cidda wax dooranaysana iyadu ma ahayn cidda aqoonsanaysana ma ahayn wada shaqayn ayaa ka dhexeeya dowladda een, heerarkeeda federaalka ah, heerka sare oo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose oo federaalka ah marka waxaan isleeyahay si haddii loo eego waa soo dhoweynaynaa oo dadkii ee, dalku doorashuu aadahaya xaalada xasaasiha jiro khilaafka iyo ismarwaaga siyaasadeed oo sababi kara qallaaso siyaasadeed in laga gungaaro oo isku dhinac la aado aad iyo aad bay u fiican tahay waana soo dhoweynaya dhankaas waa marka laga eego ee, oo niyad samaan lagu eega dhankaas aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa laakiin ee, sida sharciga ama qaanuunka ah waxbo hay-adaha een, een, dastuuriga ah ee jubbaland muddo xileedkeeda iyo wakhtigay bilaaban hayaan iyo wakhtigay dhammaan hayaan baarlamaan ayay leedahay jubbaland laakiin dowladda soomaaliya ayaa dalka eh, u talisa oo mas-uuliyaddii marka laga hadlayo maaragtay aqoonsiga maamulada muhiim ay u tahay marka maxaa u leedahay eh, waxba kama gelin Een, dowladdu siday dalka ugu talisay sidaas maahan dowladdu dadkan laftooda dowladda ayay ka tirsan yihiin dowladdu shuruuc iyo qaanuun bay dadka ugu talisaaye ma ahan qof guri ilinka ka taagan oo dadka guryaha ugu jiraan ma ahan Een, sharciga qaanuunka waddanka u degan ayaa sida ayadaa sheegahaya dowladda heerka federaalka muddoxileedkeeda iyo wakhtigooda ayagaa iska leh Een, baarlamaankooda ayaana gooyo dowladdana wada shaqayn ayaa laga rabaa dowladda keliya inay la shaqayso maamulkaas ayaa laga rabaa marka haddii ay go-aansatay inay la shaqayso oo xaaladaha waddanka ka jiro iyo qaybta ay jubbaland ku leedahay inay kala shaqayso ay- ay arrinta kusoo dhaweysay haddii ay tahay waa waa aad iyo aad bay u wanaagsan tahay laakiin aqoonsiga een, jubbaland xaq uma le marka horena qalad bay ahayd wasiiradeedu waxa ay ka sheegeen oo s- sharci ma ahayn markii dambana hadda wixii la sheegay sharci ma ahayn labaduba Een, keliya waxay tahay een, qaanuunka waddanka u yaalla ayaa jubbaland siinhaya inay laakiin dowladdu waxay ku doodaysay xilligii doorashada ay qabsoomaysay inaan la marin eh, nidaamkii eh, rasmiga ahaa ee doorashada eh, eh, doorasho lagu qaban lahaa oo khaladaad badan uu jiray sidaasay ku eedeynaysay mas-uuliyiinta jubbaland haddii eeddu haddaysan caddayn wadanin eed ma noqoto dowladdu wax caddayn ah oo waxa ayaga hadda ay soo bandhigteen ma aysan jirin wax hadda la fahmi karo oo dadku ay kula hadasheen ma aysan jirin marka doodeeda waxaan isleeyahay dood jilicsan oo aanan qodobo haysan ayay ahayd waayahay xildhibaan allankey waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka hore ee gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya rashiid cabdulaahi kusoo dhawo wasiir isla su-aashaas Ah, bismillahi raxmaan raxiim wax arrinta laga hadlayo horta muhiimadeedu anigu hadda xilliga lagu dhawaaqay oo laleeyahay eh, si ku meel gaara laba sano ah, ma aha mid dastuuri ah mana loo baahna saacadan laba sano in la siiyo dow- een, maxaa la dhahay systemka hadda ka jira jubbaland maxaa yeelay haddii maanta system oo maxaa la dowlad goboleedka jubbaland la yidhahda laba sano oo interim ah ayaa la siiyey ama ku meel gaar ah beri waxaa imaanaysa galmudug laba sanaan ka jirnay marka waxaasu dastuuri maaha si dastuuri in arrinta loo wajaho ayaa muhiim ah haddii ay noqoto shaksi eh, s- heshiis siyaasadeed hadday noqonaysana waa in lasu yimaadaa la wada fadhiistaa laga wada hadlaa heshiiskaas siyaasadeed laakiin hadda ma ma ogin meel eh, heshiis ah oo lasugu yimid laga wada hadlay ilaa hadda ma hayno waxaan maqalnay waraaq baa soo baxday laba sano ah oo kumeel gaar ah ayaa la siiyey maamulka jubbaland taas macnaheedu waxaa waaye waa khayru dastuuri maxkamad dastuurina ma jirto hadda oo la dhihi kara maxkamaddii baa soo saartay sidaa marka waxaan u arkaa arrinta ayada eh, in eh, ku waqti ku habboon ahayn weliba ayadoo u muuqata in galaangal kale oo arrintaas lagu sii xoojinayo lagu hawla- lagu howlan yahay oo safiirkii qadar saak uu ka degay kismaayo macnaheedu maxay tahay safiir kismaayo markuu ka- qadar ka degayo hadda imisaa sanaa lasoo dhaafay imisaa bilood baa lasoo dhaafay okay haddii khay- arrinta saas ay noqonayso oo si khayru dastuuri ah loo wajahayo oo xeel mastuur lagu raadinayo inta gobolka gedel ciidamo lagu daabulo dhaqaalo badan la geliyo dadkii baahidii haysay iyo dhibaatadii haysay dhaqaalahaas loo jihayn lahaa in ciidan loo jiheeyo oo kadib la burburiyo systemkii meeshii jira dhulka la dhigo deetana hadda kadib la yidhaahdo "Waa, interim baa laba sano u ogolaanayna dowladda soomalahan awoodda iyo qorshaha ay ciidamadeeda ugu daabuli karto ee gobolada dalka eh, ca- rashiid mas-uuliyaddaasi ma laha waxayse ku lahayn waxay leedahay dowladdu sideedaba hay- sida xildhibaanka uu sheegay waa la kala leeyahay mas-uuliyadda ciidan law daabulay oo ciidan kale dowladdu qayb ka mid ah oo iskaashan lahaayeen cadowga iyo shabaabka iyo la dagaalami lahaa in lagu burburiyo oo lagu dhibaateeyo taas ma dhihi karno dowladda xaq bay u leedahay dowladdu waxay xaq u leedahay waa in dastuurka ay meel marisaa haddii wixii khayru dastuuri ah xaq uma laha dowladdu waaya rashiid waan kugu soo noqonaya halkaa ii joog waxaan siinayaa dhogtor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha geeska africa cabdiwahaab maxay kula tahay horta dhibka weyn meesha ka jira soomaaliya waxaa weeyaan soomaaliya dastuur ma laha dastuurkan hadda le kubalgaarkan waxaa weeyaan wuxuu xalaal noqon karaa markii loo codeeyo ummadda soomaliya u codaysa dastuurkii ayaa xalaal ah kiina waa la laalay cidda laashanayla hadda ma garanayna marka waxaana keenaya sababta keenaya waxaa weeyaan dadkina isku dhacaan qaanuun ayaan jirin haddii marka qaanuunka dastuurka wadanka uusan jirin marka waxaa imaanaya qof walba micnaha wuxuu raba inuu ku kaca imaanaya waxaa imaanaya dadka qaarkood inay tirisan galaan baa imaanaya oo micnaha ay tirisan galaan oo haba yaraatee sharciga uusan qabanin waa Khiyaano qaran.
khiyaano qaran weeyaan waana waxyaabaha keena iminka keenayo in soomaaliya inaysan dastuur yeelanin oo micnaha waxaa ka shaqaynayo dad badan oo soomaaliya cadowka ayaa ka shaqaynaya dastuurkan so- iminka qabyada ah ilaa ilaa shan iyo labaatan sana ayaa lasoo daadihinayaa ilaa siddeetan milyan oo dollara ku baxday ilaa hadda soomaaliya meel ay u socotana lama garanayo waana tan keenaya ummadda soomaaliya inay qoorta isu gasho in madaxda soomaaliyeed is- yani waxaa weeyaan ay qoorta isu galaan in dastuurkii micnaha kumeelgaarka si qof walba si ruwa u fasirto in micnaha waraaqo fara badan oo isburinaya ay soo baxaan in yani digrii fara badan micnaha oo yani ay soo isburinaya ay soo baxaan waxyaabaha keena ay kamid tahay ummaddan ummad waxaa weeyaan la wareershi weeyaan haadan laga tuuri weeyaan laakiin markaan usoo noqdo arrintan soomaaliya iminka waxaa weeyaan dastuur malaha qaanuuna ma laha taas xaqiiqo weeyaan qaanuunkan hadda laleeyahay hal- hal ixtiraam laleeyahayna qaanuun saxa maba ahanba waa qaanuun micnaha waxaa weeyaan xeerjab ku imaaday oo haba yaraatee dubadda soomaaliya aysan u codaynin xag u riix marka midda xigta waxaa weeyaan haddii marka dadkan yacni yacni xeerjab lasugu imaaday oo micnaha ilna subtanasil lasoo imaaday soomaalida marka waxay cadaag u noqotay weliba qaasatan political glasska dadkan micnaha madaxda ah in markii yani madaxda adduunka ay cadaadisaba micnaha yani cadaadiska madaxda adduunka ay u nugul yihiin laakiin ayaga aysan isu nuglayn haddii marka yani maalintii ninkan uu soo baxayey oo micnaha yani intuu yani yani madaxweyne yani sayid sayid sayid axmed oo iska maqmushay meesha oo xoogo maartay yani meeshii yani oo iska iska walaaqday markii id haddii laga qaban lahaa oo si walaalnimo loo heshiin lahaa way ficnaan lahayd laakiin haddii go-aankan waxaa moodaa go-aan micnaha madaxweynaha yani beesha caalamka cadaadis ku saartay adduunka beesha cadaadiska markaad fiiriso beesha caalamkana markaad fiiriso walaal ani meelay beesha caalamka jirto waan waaye oo soomaaliya hana waaye annaga waxaan u naqaanaa foreign invoice aan u naqaanaa marka beeshan caalamka oo micnaha u n t ay kamid tahay oo soomaaliya stakeholder ka noqotay waxyaaba yaab kale ay kamid tahay marka waxaad leedahay xilligii ku habboonaa ma imaanin go-aankan go-aankan xilligii ku habboonaa muusan imanin go-aankan wuxuu ku- wuxuu ku habboonaa inuu yimaado xilligii ninkan uu is- issharaxay asaga iscalamasaara isbuqrayay xilliga isagoo isbuqrayay inuu inuu- inuu imaado ay ahayd midda kalena waxaa weeye axmedna waxaa loo baahan yahay in axmedna uu fahmo yacni waddanka maanta marxalad dumar inuu fahmo loo baahan yahay puntland jubbaland sorry jubbaland waa shan iyo toban district weeyaan toddoba district waxaa gacanta ku haysa dowladda yacni jamaame iyo jirib iyo saako iyo badhadhe wa- iyo- sorry iyo iyo iyo iyo iyo bu'ale waxaa gacanta ku haya nimanka la yani nimanka al-shabaab gacanta ku haya axmed wuxuu gacanta ku haya kuley kismaayo iyo afmadow iyo xataa xagar oo sarta kilomitr u jirta gacanta kuma haya waxaa weeye waa kismaayo iyo afmadow iyo badhaadhe xataa xagar oo micnaha yani u jirta tarty kilomitr gacanta kuma haya marka isaga naftigiisa yani isu wax kale isu qaadanin wax kale isu isu qaadanin waxa keliya ee maanta waxa- waxa waxa weeyaan in ay wada fadhiistaan ummadan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda laga wada hadlo waaya waan kugu soo noqonaya halkaa ii joog Een, wasiir cabdiraxmaan wadatashi noocee ah ayay ahayd inay dowladda ka sameyso arrintan
maya de- markii hore ee, waxaa waaye horta kow cidda go-aanka u khusayso oo ku saabsan yahay waana jubbaland jubbaland madaxdeeda iyo dowladda federaalka in ma arkaysa ay ay wada hadlaan muhiim waaye Ee, oo ma arkaysa ee, intaan go-aanka uusan soo bixin ka hor ee, laga wada tashto Ee, you know waxaa waayaan ee, wa- waataan ku- waataan kugu iri go-aan aan la filanayn hadduu soo baxo falcelintu waxay noqonaysaa waxaan la filanaynin sidaas daraaddeed waxaa weeyaan markii labadan qofood laba qofoodoo wada shaqayn ay ka dhexaysa waaye dowladda soomaalida eh, oo federaalka muhiim waxa- dalka iyadaa mas-uulka ah waa- waan ognahay taas Eh, jubbalandna waxaa weeyaan waxay waxay la shaqaynaysaa dowladda federaalka ayadana waxaa waaye territoriga ma arkaysa ay joogtay mas-uulka tahay marka laba qofoodoo wada shaqayn ay ka dhexaysa weyaan horta iskuma shaqeeyaan taas waa in meesha ay- ay ay timaada horta aragtidaas waa inay timaadaa qof adiga ah xataa kuu shaqeeyo ayaa markaad rabto inaad shaqada ka ceeriso waa inaad la fariistaa ood khaladkiisa aad tusisaa ma aad aad la tashataa maana inaad sabrise aad uga dhigto eh, ma aha marka waxaa weeyaan wadatashi muhiim waaye cidda ay waxaan khusayso idil Eh, kadib ma arkaysa eh, haddii markaas ay go-aano ay soo baxayaan iyadoo ma arkaysa lasii wada hadlay ay ay soo baxaan Way- Taas- taas- dowladdu way aqoonsatay hadda madaxweynaha jubbaland een, laba sano madaxweynaha ku-meel gaarkeena waa aqoonsatay jubbalandna way hadashay way she- waxay sheegtay inay way ka- way ku gacan saartay go-aankaas way diiday marka maxaa ka dhalan kara marka hadda go-aanka de waa waxaan saa sheegaya go-aanka sabrise inuu kusoo baxaad ujeedaa waayo falcelintiisa waxay noqotay wax ma arkaysa eh, eh, aan aan go-aankii ka soo horjeeda ma ogtahay marka laakiin aniga waxay la tahay si kasta markii loo fiiriyo a- arrintani markaan si wanaagsan oo indho fiican aan ku fiirino waxaa weeyaan inba hadda la jebiyey qolofkii waxaan ku dahaarnaa oo la leeyahay laba sanaan ku ogolaaday iyo iimaadan ogolaanin waxay la tahay waa arrin waa progress iyada lafsadeeda Eh, hadda hadda la wada hadlayaa Eh, in go-aankan uu soo baxo waxay bilaaw u noqonaysaa in la wada hadlo laba sano isiiya ma ku siinaayo you know, negotiationa markaas imaanayo Waa- waa in ma arkaysa trade off marka waxay la tahay eh, qaabkaas qaabkaas in loo fiirina ayadana meesha way soo gelaysaa sida ay qabaan cabdulaahi alankey iyo rashiid cabdulaahi oo barnaamijka nagala qaybgalaya dowladda inay go-aankan qaadato waxaa ku kallifaa laleeyahay wakhtigii oo kasii dhammaanaya iyo iyadoo taageero ka raadinaysa maamulada beesha caalamkuna ay gadaal ka riixayaan ma kuu muuqata arrintaas Eh, horta markaan hadday tahay hadalkayga waxaan ku bilaabay waxaan ku yidhi xilliga kala guurka ah ya kala gadoona lagu jiro kala gadoonka waxaa soo baxaya waxyaabo badan oo surprise ah go-aano aan la filanayninaa soo baxaayo Eh, waayo waxaa waaye meeshiya waxaa waxaa dhammaanaya timekii Eh, waxaa la galaya marxalad cusub qof walba wuxuu rabaa marxaladan cusub iyo sheekadan cusub inuu ka mid noqdo marka waxyaabo badan oo qofkani ma arkaysa uu xataa laga yaaba inuu aaminsanaa eh, mabda'iyan ayaa laga yaaba inuu ma arkaysa compromise gara waa marka keliyaha ay soo baxayso dhabta dadka ma arkaysa eh, halkan eh, jooga haddii qofku eh, uu hadalla retorika marka hore uu samayn jiray oo ama wadaniyadda ama wax kale ah marka waa marka ay soo baxayso qofka dhuuxiisa marka la arkayo waaye marka eh, waxay la tahay aniga kama duwano waxyaabihii aan soo arki jirnay Eh, eh, in eh, xiliyada kala guurka ah mar walba sababaha keeno ha badnaadeen ama sympati ha ka diyaariyeen cid kale amba ma arkaysa qolooyinkan eh, eh, hadda go-aankay usoo saareen eh, ha ha rabeen inay wada hadal la fureen ama cadaadis kale ha yimaado sababuhu way badnaan karaan waayahay waan kugu soo noqonayaa waayahay eh, rashiid dowladda soomaaliya shir bay ku baaqday in madaxda maamulada ay kasoo qayb galaan magaalada muqdisho shirkaas maxay kula tahay inuu soo kordhin karo Ah, bismillah intaan t- su-aashaas u gelin waxaan rabaa wax yar inaan ku daro Een, jubbaland doorashada ka dhacday waa la ogaa qaabkay ahayd dad kuma dhiman marka in doorasho dad uusan ku dhiman oo processkeeda iyo keliya dowladda say rabtay laga waayey la yidhaahdo maanta annagaa u sharciyeynayna laba sano oo wixii lagu heshiiyey oo ama dastuur ha noqdo ama charter kale ha noqdo aan la- sideedaba la laalay mid kale oon ognahay inta qof musharaxna la afduubtay dad lagu dilay la caburiyey weliba ciidamo etoobiyaana loo isticmaalay L- kadibna maamulkii asaga meesha la la geeyey sameeyey xildhibaano xildhibaanadiina sanad kale ugu daray yani wax laga xishooda waayo waxyaala qaar moogtahay in waxaasoo dhan la eego waayo marka hal dhan keliya in ab- dowladdu hal dhan keliya inay wax ka eegta maaha dhan kastaba waa inay eegtaa taa marka halkaa dhigo arrinta kale oo laleeyahay maamul goboleedada iyo inay isugu yimaadaan eh, dowladda dhexe Een, mar horey ahayd jubbaland baa gogol dhigtay lama dhegaysan Eh, markii arrintii dowladda dhexe puntland sorry puntland baa dhigtay gogol dhigtay oo isugu ba- u baaqday dadka oo dhan eh, in magaranaysaa wadahadal la galo lama dhegaysan oo dhagaha laga fariistay waxaa xigay in magaranaysaa een, dowladdii dhexe laga suga muddo qof kasta oo maanta waxgarad ana uu ku baaqo sida wax ku socdaan dalkan wax lagu heshiiya ummadda ku wada joogaan waa fed- federal system federaalkaas haddii hataa fasiraadiisa dadku ay ku wareereen waajibaadka wuxuu saaraa dowladda dhexe in fasiraadaas ay qeexdo oo ummaddana u qeexdo dadkuna ay magaranaysaa ay u geysiiso tii ayada ahayd lama samayn mar kastana eh, dowladda dhexe ayaa ka biyadiidsanayd in dadkaa lasu yimaado qof kastana caburinaysay qofkay rabta iyo qofkay rabinba ayadaasa kala qaqobaysay dadkii waxaa hadda ii muuqata marka in arrintii laga dhawaajiyo oo ahayd in breshar kale uu ku yimid in laysu yimaado hadda ayadoo weliba dowladda dhexe ay ka xishoon weyday odaygii da'da weynaa ee guddoomiyihii aqalka sare ahaa baaqiisii markii wax kasta la dhegeysan waayay marka waxay kuma muuqataa wixiiba wixii soomaali ay soo abaabusho oo qofka soomaaliga ee danqanaya ee muwaadinka ah uu arintiisa in aan la dhegaysan dad kale ay buushgareeyaan oo tooda la dhegaysto marka waa nasiib darro haddana waxaa iiga muuqda haddii lasu yimaado qof la leeyahay laba sanaan kuu ogolahay oo qof la leeyahay inta sano aad rabtid ku kororso qof ma garanaysaa wixii- dadkaas noocaasa marka laysu keeno waxa ka imaan kara waa qiyaasi kartaa wakhtiga haysata dowladdana waa aad u kooban yahay lixdan bilood waxa laga rabay howlaha laga rabay si guud oo dowladdan markay ay dowladnimadeedu la wareegaysay arrimaha ugu muhiimsan ee shanta qodob ee ugu muhiimsan in ay wax ka qabato ahayd waa doorashooyinka waa fiscal federalismka resource sharingkii yacni wixii eh, eh, in eh, dib weegis lagu sameeyo dastuurkii wixii oo dhamman lama samayn howlo kalaa lagu mashquulay marka hadda maxay u muuqataa marka wakhtigay haystaan iyo waxaan iskeeni karinba howlaha hor yaalla marka een, sida ku habboon oo hadda aan aragtidayda aan kula talin lahaa waxay noqonaysaa dowladda dhexe intay waxyaalaha iyo iyo iyo iyo hoos u eegista dadka wax la leh oo soomaalida ah intay iska dayso si dhab ah ha u wajahdo oo arrintaas ma garanaysaa odanimo ha u wajahdo dadkaas ha isu keento danaha qaaska ay leedahay waxaa ka muhiimsan danaha guud ee dalkan lasoo dhiraan dhirirayay soddonka sane oo burburka jiray marka soddonkaas sane burburkii dadkan ku dhacay in baadigoobkooda ay ka shaqeeyaan ayaa uga muhiimsan howlaha shaqsi iyo laba sano ayaga loogu daray iyo afar sano dambe soo noqdaan iyo waxaasoo dhan waa lasoo arkay macno u samayn maayaan waxaa ayagana lagasi ay ku heli karaan dadnimana u ah in dalkan waxay u aayi karaan iyo dadkan waxay u aayi karaan ay ka shaqeeyaan waay cabdiraxmaan een, shirkan ay dowladda ku baaqday muxuu soo kordhin karaa bay kula tahay Ee, in laysku yimaado oo la wada hadlo mar walba waa wax wanaagsan Ee, laba sano ku dhowaad ayaa la kala ma arkaysa eh, taagna Ee, dhibka ay keentayna waad ogtahay in ma arkaysa dalkii horey iyo gadaalba uu socon layahay marka aniga waxay la tahay muhiim hadda waxaa weyaan xaalad waxaa lagu jiraa oo aad u adag Ee, wakhtiga hari wuu yar yahay dadkani waa dadkii ma arkaysa madaxdii dalka oo qaybaha kala duwan maamulayay dowladdan waa dowladdii ma arkaysa ee, dhexe oo dalkan mas-uuliyadda ay ka saarneed marka in ay qaataan mas-uuliyaddooda ay isku yimaadaan waxay ahaaday laba sano ka hor laakiin maanta hadday isku yimaadaan haddana waa muhiim waxaa ma arkaysaa muhiim inay isku yimaadaan oo ay isfahmaan ay wada hadlaan oo ma arkaysaa ay ixtiraamaan Eh, nasiib darro way noqotay mar walba in ma arkaysaa waanan eh, waayo soddonkii sano ugu dambeysay dadka soomaalida dad waxay noqdeen masaakiin ah oo nugul oo ma arkaysaa gun ah taas waxay keentay in ayaga aysa isnaqli waayaan aysa ixtiraami waayaan ma garatay oo gabar yar ama wiil yar oo ma arkaysaa eh, so called international community uu intuu farta ugu yeero yidhaahdo fariista ay maqlaan mar walba aad ay nasiib darro ugu tahay marka waxaa weeyaan laakiin waxay la tahay waa in ay bal is ixtiraamaan ayaga oo ay wada fariistaan ay wada hadlaan oo dalkan ayaga iska leh masiirkiisa ay ka wada tashadaan oo wixii dastuurka iyo qaanuunka iyo nidaamkii lagu heshiiyey iyo eh, dhaqanka soomaalida iyo kan islaamka ay yihiin waxaasoo idil intay meesha ay soo dhigaan waxaan arrintan iska dhammeeyaan waa dad waaweyn dhegeystayaal eh, haddii aad goordhow nagu soo birtay waxaad naga dhegeysanaysaa barnaamijka faaqidaada jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi doctor cabdiwahaab shirka ay dowladda ugu baaqday mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada iyo wakhtiga dowladda ay haysato xilligii lagu qaban lahaa doorashooyinka wakhtigii lagu xalin lahaa khilaafkan hadda taagan ma kula tahay inuu yahay wakhti ku filan dowladda horta een, wadanka hadda maanta wuxuu waja- wuxuu wajahayaa saddex dhibaato waqooyin wajahaya dalka maanta oo in laga wada hadlay mudan tahay madaxweyne yani dowladda dhexe iyo maamul goboleeda ay ka wada hadlaan Eh, waad ogtahay wadan covid 19 iyo cudurkan coronavirus wuxuu laynaya ummadda soomaaliyeed maanta yacni wuxuu sheegay yani meya maga- Mu- muqdisho meya wuxuu sheegay in yani hal bil keliya shan boqol oo qof ay qabuuraha ku aasayaan wadanka ventilator ma jira oo maanta dalkii wax ma laha waxa weeyaan hal isbitaal keliya wadanka leeyahay oo covid 19 lagu daaweynayo wadanka intiisa kale maanta waxaa ka dhacaya dadka dhimanaya la- la-aanaya cid maanta ka warqabta ma laha waa arrin national disaster oo in laga wada hadla ay mudan tahay tan labaad waxa weeyaan faladis fara badan oo dhacay yani fatahaad fara badan oo dhacay waad arkaysaa beledweyne wixii ka dhacay waad arkaysaa baardheer wixii ka dhacay waad arkaysaa qarlo wixii ka dhacay waad arkaysaa banaadir wixii ka dhacay waxaas waxay ka- waxay keeneen in ay barakiciyaan intaasoo kun oo ruux ay barakiciyaan waxay keeneen intaasoo qof intaasoo qof inay dhintaan waxay keeneen intaasoo hanti inay burburaan waa national disaster in laga wada hadlo mudan way shirka looga yeeray mid saddexaad waxa weeyaan wadanka waxaa ku habsaday ayaxa ku habsaday ayaxaan halkii kilomitr wuxuu soconaya halkii maalin boqol iyo afartan iyo shan kilomitr uu soconaya halkii maalin wuxuu baabainaa dala gaaraya soddon iyo shan kun oo qof intii quudan lahayd ayuu hal maalin laqayo u cunaya yani waxa weeyaan waxa weeyaan maanta awood lagu lagu lagu hortaga lama haya awood maanta yan- yani muxuu- taxadmeed oo looga hortaga lagama yahay lama haya qalab looga hortaga lama haya waa national disaster wax ka hadla ma laha soomaalida waxay caadaysanaya election election election election ka hadla war election maxay tahay dalkiiaba baaba'aya burburaya soo xagirta waxaasoo idil raba in laga wada hadlo oo macnaha shirka dowladda ay ku yeeraysay in laga wada hadlo loo maxaa laga baahan yahay.
fili karaa marka shirka shirku waxa horta- wax horta xagga iga dhiga electionka saddexdan arrimood in laga hadlo muhiim waayo covid 19 ka laga hadlo waayo oo dalku fara badan ku hayo yacni faradiskan faraha badan wadda ay qarciyan wadda yacni barakicin laga hadlo weeyaan iyo yacni ayaxan wadanka ku habsi in laga hadlo intaa markii laga hadli karaa doorashadii wax kale laga hadli karaa dadkii way la- war fiiri ummadda soomaaliyeed way calcalaysaa way ooynaysaa wax ilinta ka tira laleeyahay waxaad ka hadlaysaa laba sano igu dar iyo saddex sano igu dar iyo afar sano igu dar iyo shan sano igu dar aad ka hadlaysaan arrinta arrinta way ka weyn tahay arrinta wadanka maanta waxaa haysta dhibaata dhibaata haysta emergency program maanta wadanka haysta oo loo baahay marka maamul goboleed inay ka hadlaan qof kasta waxaad moodaa marka inuu individually yani uu ka hadlayo shaq- dantiisa shaqsiga uu ka hadlayo ayaad moodaa taas suurtagal maa doorashada u soo noqo labaatanka sano ugu dambeysay kasoo ballow xilligii dowladda cabdiqaasim ilaa hadda aa doora- doorasho dad baa laga hadlayaa goormaa loo ogolaanaya gabadha soomaaliyeed oo qoqaani ku nool inay micnaha ay codkeeda dhiibata goormaa loo ogolaanaya gabadha ku nool madhaytay murugabey inay codkeeda dhiibata goormaa loo ogolaanaya gabadha ku nool beledweyne inay codkeeda dhiibata goormaa loo ogolaanaya gabadha ku nool gabaley inay codkeeda dhiibata war waxaan election ley waa useless waaye waxba yani waqtiha isaga dhuminina wuxuu yahayna malaa labaatanka sano ugu dambeysay meesha caalamka waxa weye- waxay isku diraysaa prime minister iyo madaxweyneha isku diraysaa marka doorasho ay soo dhowdahay hadda waxaa laga adeejiyey gudoomiyada aqalka sare laga adeejiyey waxaan oo dhan waxa jira ma ahan waxaan waxaa la shimbiyo hoosaa laa institutionada dadka in la- in la dhisaa muhiima dadka wax kala dhicinaya in la- inay helana muhiima waa in la institution dadka kala dhicinaya waa in marta waxa weeye wasaaradihii iyo wakaaladihii la dhisaa good governance ee maanta soomaaliya baan soomaaliya inta election uma baahna afartanka sano oo soo- soo soo dhaafnay toddobaatanka sano oo soo- dowladda Cabdiqaasim- cabdiqaasim ka soo bilow ilaa ay tan maanta doorasho la doorasho dad baa la dooranayaa natiijada maxay tahay waxaa natiijada waxaa weeye waxaan hadda arkayna waaye qofka hadda maanta la doortana tiin baa hortaalla waaya ee, xildhibaan alinkey ma la dhihi karaa xildhibaanada laga soo doortay jubbaland ee, iyaga qudhoodu qayb ayay ku lahayeen in khilaafka labada dhinac ee dowladda jubbaland iyo dowladda soomaaliya uu soo gaaro heerkan Eh, bismillaah may lama dhihi karo sababtoo ah xildhibaanadu een, ayagu jubbaland haddii arrimaheeda way u madax banaaneed oo gaar bay u ahayd dowladda federaalkana dee hay-adda fulinta xildhibaanadu kama tirsanayd marka sina uguma lug lahayn xildhibaanada een, laga soo doortay deegaankaas Een, waxay lahayn xildhibaano talay lahaayeen deegaanka ay matalaan iyo dowladda ay ku matalaan haddii ay isqabteen inay dhex galaan ayay ahayd positionkoodii iyo meeshii platformka ay ku hadlahayn dowladda ayaa u diiday marka ayagu waxaan isleeyahay wax eeda kuma leh hadday eed jirto anigu eed waxaan saarahayaa dowladda dhexe kala jabka laftiisa dowladda ayaa la kule ee ayadaa kala jabisay ayadaa dadku qaarna ama hayb ama farendha si gaara u abaabushay ayadaa corruption iyo musmaasuq iyo wax noocaa ka shaqaysay marka anigu waxaan isleeyahay xildhibaanadu wax eed ay ku leeyihiin male xildhibaanadu een, kuwa xataa een, la yiri ama reerkiinaa loo sadburinhaya ama een, wax badan oo xaq waa idinka mara jubbaland baa laidinka keenaya kuwa la yiri xataa marka u dambeysay xaqiiqda waa ogaadeen oo ayagu meeshii taagtaagan xataa aan tala la ogeysiinba ayaa haddana la yiri waan ogolaanay oo jubbaland baa si meel- ku meelgaar u ogolaanay marka waad arkaysaa mar walba xildhibaanu inaysan door ku lahayn meesha waa ka cadda waa mahadsan tahay ee, ee, rashiid cabdulaahi ee, waxaa jirtay hadalheyn ah in dowladda soomaaliya ay qorsheynayso ee, ee, weerar xoogan ay ku qaado deegaanada haray ee al-shabaab ay maamulaan khaasatan waxaa aad loo hadlaya gobolka jubbada dhexe caasimadiisa bu-aale markaad fiirisid si- sidee kuula muuqdaan qaabka ay wax ku socdaan ama haddii la yidhaahdo ama laga hadlo oo kale ee, ee, qabashada bu-aale oo kale walaahi arrin wanaagsan bay ahayn lahayd haddii arrinta dhankaas loo jihaysto oo ciidanka la hayo iyo resourceka la hayo in maanta lagu xoreeyo dalka inta eh, shabaab haysta laga xoreeyo aad bay u fiicnaan lahayd laakiin iima muuqato maxaa yeelay intii xurta ahayd ee gobolka gedo wixii ka dhacay waa ognahay intii xurta ahayd ee baydhabo markii electionku waa ogeen ciidamada la geenayay intii kale xurta ahayd eh, ahlu sunna intaasoo sano ay xasilisay oo shabaab la dagaalantay wixii lagu sameeyey waa waa tii laisla wada ogaa marka ciidan u jihaysan qaab nidaam ah oo lagula dagaalamayo cadowgaas ummadda looga dulqaadayo ima muuqato bu-aalana maanta iyo berri la tegi maayo ummadda in lagu maran habaabyana lama rabo maxaa yeelay hay-addii nabad sugidda ugu sarraysay ayaa shabaab intay eh, calaaqaad la samaysay gabar talyaani ah ka soo daysay oo lacag u geysay lacagtiina dadka lagu laynayo marka waxaan waa waa waa waa shimbiro heesa bu-aalala maanta iyo berri la tegi maayo ummadaana maxaa la dhahaya in la mar harabaabi ma qabano waaya ee, ee, cab- cabdiraxmaan sidee looga gudbi karaa arrintan oo xal lagu heli karaa
waa muhiim in ma arkaysa dadku ay wada hadlaan soomaalida soddon sano oo waxay kusoo jireen dhibaato ah maanta in ma arkaysa iyadoo hadda lixdan sano dadka soomaalida xorriyaddii ay ka qaateen gumaystayaashii kala duwanaa la joogo in heerkan aan taagannahay yacni waxay nagu tahay tacaddi weyn dhibaato weyn ay nagu tahay dadkii dalkan usoo halgamay oo xorriyadda na soo gaarsiiyey oo inta badan hadda dhulka ay ka hooseeyaan maanta haddii ay soo toosaan himilooyinkii iyo waxay hiigsanayeen six years kadib waagaas ay ka fikirayeen maanta in la arko soomaali ma arkaysaa filkeeda la mid ah oo soomaali ma arkaysaa sharaf leh oo nabad ku nool oo dimuqraadiyad ah oo hoggaan wanaagsan oo daacad lagu hogaaminaya haddii maanta intii la dhex keeno yani way waa niyadda aaday ugu jab laheyd way dhima lahaayeen marka dadka soomaalida waa muhiim in ma arkaysaa ay fekeraan oo maanta cid ayaga aan ahayn oo dalkan ka naxayso ama hagaajinaysa ma lahan cid kasto oo ma arkaysaa dibad uga timaado waxay ka fekeraysaa danteeda un danta ugu dambayso waxaa looga baahan yaha dadka soomaalida inay isku tanaasulaan fariistaan wada hadlaan dalkooda ka tashadaan dee taasna waa waxaa ma arkaysaa soddon sano aan aan aan kari la nahay marka weli aniga waxay la tahay waxaa meesha ka maqan dadkii soomaaliyeed oo waxaani hagi lahaa hoggaanka unbaa mar walba ma arkaysaa loo baahan yahay waxaani in in si wanaagsan uu u hagaajiyo laakiin mas-uuliyadda way saaran tahay qof walboo soomaaliya oo waxgarad ah oo lagu tuhmaayo awood ama caqli ah ama cilmi ah ama resource kaleento in mas-uuliyada ka saaran in ma arkaysa dalka u kaco markaad fiirisid aqoonsiga dowladda ay ku aqoonsantay madaxweynaha jubbaland iyo maamulkiisa shirkii jabuuti ka socday ee lagu dhexdhexadinayay dowladda soomaaliya iyo somalilan ma kula tahay in dowladdu ay dadaallo dhankeeda ka wado ay xal ku raadinayso arrimaha taagan
waxaan aaminsanahay dowladda mar walba inay dadaal wado ama dadaalkaas ha ahaado mid haddii uu khaldan yahay tabar ha ka ahaado hadduu doono laakiin dowladda waxaa weyaan waa dadkii ma arkaysaa mandateka aan siinay oo dalkan aan u idmanay inay ma arkaysaa na hogaamiyaan xaqay u leeyihiin in ma arkaysaa ay go-aano ay gaaraan oo ma arkaysaa ay u arkaan inay sax tahay haddii khaldan tahay tabarka tahay annaga muhiim waxaa waxaa noo ah dadkeenna dibadda ka jooga waxaan in ma arkaysaa aan farta ku fiiqno aan aan toosino ma aha laakiin in aan ka fekerno inaan ka hor imaado burbur iyo wax lamid aan sii galno marka waxay la tahay waxay la tahay in la isku ixtiraamo awoodda waa muhiim maanta cidda joogto way ka tegaysaa brit way imaanaysaa laakiin dowladdana inay dadka dhagaysato waa muhiim dadka soomaalida iyo dadka ka duwan oo dibadda joogo maxay maxay doonayaan taas taas iyadana waa muhiim waya doctor cabdiwahaab maxay kula tahay shaki male dowladda inay dadaalayso maxaa yeelay somalilan iminka yani wadahadal hadda iminka jabuuti ka socdo waxaan odhanayaa runtii haddii ay yani ku dadaasho in yani midhodhal uu ka soo bixi doono wal waan jeclaan lahaa yani dadkaas gobolada waqooyi ee soomaaliya micnaha yani muddo badan wax badan soomaaliya ka tabanayay inkastoo dowladdii micnaha militariga ee soomaaliya cid kasta ay saamaysay cid ay dhaaftay ma jirin waqooyiga way laaysay yani gobolada yani waqooyi barin way laaysay xataa uprising muqdisho ka dhacay qayb bayn ay ka qaadatay yani dhalinyadii militariga ahaa qofaysan farasaarin malhaba yaraatee ma jiraan si kastaba ahaata laakiin wadahadal imika soo guul baan u rajaynaya laakiin waxaan jeclaan lahaa afar shay intaan ka inta kale in loo ogolaadaba waxaa weeyaan confederation inaan loo ogolaanin nidaamkan hadda maaragtay oo ka jira waddanka ingiriiska ee scotland iyo waxaa la yidhahda ishag muxuu ahaa iyo iyo iyo maaragtay ireland oo kale inaan loo ogolaanin mid saddexaad waxa inay go-aan inaan loo ogolaanin iyo inay micnaha u isticmaalin micnaha waxaa weeyaan waxyaabaha loo fuday ama loo siiyey inay micnaha yani kusii fogaadaan loo aysan u isticmaalin sidaasaa soo jeedinaysa marka inta wixii intaa ka wixii intaa ka yar hala ogolaad hala siiyo wixii intaaba ka sabaxsaba hala siiyo hala siiba midda kale waxaa weeyaan soomaaliya maanta wataada wasiirka sheegaya lixdan sano kabacdi lixdan sano kabacdi maanta in soomaaliya ay sawirkan yeelato walaha ayaan daro weeyaan waxaa weeyaan runtii waxay soo xasuusinaysaa odaygii soomaaliyeed ee buur hakaba ku noolaa ee markuu arkay dad islaynaya markuu arkay intuu gacmaha wejiga saartuu yidhi hakabayaalow hilimaynka wal buu yidhi yani kii hakaba ku dugnayo waxaan dhacay rayrayaga dhig buu yidhi marka waxaad moodaa hadda yani soomaaliya maanta wax ka dhaca waxay taagan rayrayaga dhig ay taaganta maanta ay maanta taagan tahay maxay dadkii micnaha yani waxgaradka ee soomaalida ahaa ayaa isu tanaasulila oo dalkoodii micnaha samatibixin waayey waxaa kaloo intaa dheer waxaa dhec waxaa loo yaqaana intellectual failure dhacay dad dal markuu burburo maartay oo aad u dhaca waxaa badbaadiya dadka waxaa badbaadiya maanaa intellectual iska badbaadiya soo agartama burbur yani Rwanda fiiri yani Sierra Leone fiiri wadanka la isheeg muxuu ahaay yani Lib- Liberia fiiri dadka intellectualska ayaa badbaadinaya Soomaaliya marka intellectual failure ka dhacay dadkii intellectualka ah waa dalka badbaadin la marka taasna waxay keentay macnaha waxa weeye riyooyinkii awya- aw- awayaashii lixda sano ka hor inaan gaari weyno maarta waayahay eh, allankay xildhibaane xalka kaalin intee laga ka qaadan kartaan hataa xildhibaanada tigid Een, waxaa- waxaa- wax badan baan ka qaadan karnaa anagu door badan ayaan ku leenahay halka waxaan ka qaadan karnaa anagu dadka aan matalno oo aan aan magacooda ku joogno dowladda dhexe aan ku fadhina iyo dowladda inaan noqono een, buundadii ama bridge isku xiraayay inay wada hadlaan ama wada xaajeystaan waxaan ka qaadan karnaa inaan dadka isu soo jijiidno waxaan ka qaadan karnaa dadka qabaa'ilada oo meelaha degan sida isu hayaan baan ognahay inaan ka tala bixino Een, waxaan ka qaadan karnaa dadka soomaaliyeed oo kala duwan oo degan deegaanka ayaan ka kooban annaga marka een, aragtida taallo oo dadku ay kala qabaan baan banaanka keeni karnaa iyo fagaaraha iyo goobaha la isugu yimid marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan baan yaan ka qaadan karnaa waayahay gabagabadii barnaamijka rashiid xalka maxaa u aragtaa Een, xalka wuxuu salka ku hayaa mar walba in wixii lagu heshiiyey la wada ilaaliyo bulshadaanu waxay wax bay ku heshiiyeen markii dalkaanu burburay kadib waxbaa lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey haddaan la dhowrin dee meel xal laga raadinayo ma- lama garanayo markaas qof kastaba bannaankiisu istaagaya marka waxaa muhiim ah leadershipka maanta jooga hogaanka maanta dalka jooga in wixii lagu heshiiyey mar kastaba gacanta lagu hayo taana lagu shaqeeyo taana lagu dul shaqeeyo qof kastana lagu accommodate gareeyo midda ayada ah waxa maanta ishayoo isdiriraya oo col oo col oo colka ah waa waa political elite weyaan marka political elite loo baahay marka dalkan inay samata bixiyaan oo ay isu tanaasulaan maarta taasaan kusoo gabagabayn lahaa anigii aad iyo aad aad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan daahir cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dowladda soomaaliya doctor cabdiwahaab cabdisamed oo ah cilmi baare falaqeeya arrimaha africa xildhibaan cabdulaahi yuusuf alankey oo laga soo doorto jubbaland iyo rashiid cabdulaahi maxamed wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya waxayna igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku soo qaadanay aqoonsiga ay dhowaan dowladda soomaaliya u aqoonsatay axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale aragtiyada laga muujinayo shirka ay dowladda soomaaliya ugu baaqday mas-uuliyiinta maamul goboleedyada inay uga soo qayb galaan magaalada muqdisho tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo